warbixin ay qortay hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan miinooyinka ee unmas kadib qaraxii sannadkii hore ka dhacay magaalada muqdisho ayaa ku talisay in sida ugu waxtarsan ee lagu baajin karo inay magaalada muqdisho u soo dusaan baabuurta sida qaraxyada culus ay tahay in marka horeba laga hortago samayntooda laakiin maadaama aysan taasi mar walba suurtogeli karin gaar ahaan xilligan waxay warbixintu ku talisay in muddada dhow la kordhiyo dhismaha difaacyo ka duwan magaalada baabuurtaasi waxayna sheegtay in arrintaasi laba siyaabood lagu gaari karo waa tan hore ee in cirifyada magaalada laga dhiso baro kontarool oo waaweyn oo qalabaysan oo ay shardi tahay in baabuurta culus iyo kuwa yarba ay maraan kuna nagaadaan saacado laguna baadho iyadoo la adeegsanayo qalabkii baadhista waxay sheegtay warbixinta in muddada ay baabuurta halkaasi ku sugan yihiin ay baadhitaan samayn karaan ciidamada amniga ee tababaran iyo ayada wax urisa waxay kaloo ku talisay in la diyaariyo wixii la isaga difaaci lahaa haddii baabuur uu qarax saaran yahay a u suurto gasho inuu soo jiiro bartaasi sida dhacday bishii oktoobar afar iyo tobankeedii sannadkii hore markaasoo baabuur xoog ku soo jira bar kontarool uu isku qarxiyey iskoyska soobe kuna laayay boqolaal qof laakiin toddoba bilood kadib markii uu dhacay qaraxaasi baraha kontaroolada ee laga soo gala magaalada muqdisho ma yaalaan qalabkii ay warbixintu ku talisay iyo ciidankii tababarnaa dowladda soomaaliya waxay ciidamo dhigeen goobo badan oo magaalada daafaheeda iyo dhexdeeda tusaale ahaan waxaa baro kontarool oo amni ay ka sameeyeen dharkaynley degmada kaxda jidka soddonka warshadaha galgalato iyo ex control balcad hase yeeshee dowladdu waxay ku guuldarraysatay inay goobahaasi dhigaan qalabkii lagu ogaan lahaa in baabuur uu ku ragiban yahay qarax iyo in kale sidoo kale waxaan la geynin eeda wax urisa ee loo tababaray inay soo saaraan meesha uu qaraxu ku jiro sidaasi waxaa barnaamijka galka baarista uu ka xaqiijiyey saraakiil iyo ciidan ka howlgala baraha kontaroolada ugu waaweyn ee magaalada laga soo galo waxay ii sheegeen saraakiisha iyo ciidanku in farsamada ugu wanaagsan ee adeegsadaan ay tahay in baabuurka ay ka shakiyaan laga dejiya rarka sida haddii ay wadaan khudaar ama xamuul kale kadibna la baadho mid ka mid a ayaa iigu yidhi waa qofka baadhaya gacantiisa iyo ishiisu waxa ay qabtaan mas-uuliyiinta dhinaca siyaasadda ee soomaaliya waxay ku adkaysteen in ciidan tababaran jiraan qalabna ay haystaan hase yeeshee markii aan weydiinay qalabka ay haystaan nooca uu yahay iyo heerka tababarka waxay qirayaan inuusan ahayn mid ku filan oo tayo leh ama maba jiro maxamed ismaaciil cabdulaahi waa guddoomiyaha degmada kaxda oo ay ku yaalaan baro kontarool oo laga soo galo magaalada muqdisho gaar ahaan barta kontarool ee ugu weyn oo ah tan ku taalla siinka dheer arrintaasi way way jirtaa arrintaasi qalab muhiim ahoo waxbaadha ugu yaallaa sinka dheer ha si guud haddaad u wejiso qalab waxbaadha iyo ciidamo loogu tababaray iyo ciidamo waxbaadhaba way jiraan wa garta waxaan la hadlay saraakiil ciidana iyo kuwo amniga oo jooga siinka dheer waxayna ii sheegeen inaysan haysan qalabkii lagu maaragtay ogaan lahaa qaraxyada iyo eydii oran lahayd qaraxyada inta midna inaysan haysan waa laga yaabaa baan ku ihi aniguba inuu wax ka dhiman yahay laakiin waxaa xaqiiqo ah in wax waxbaadhay ay jiraan oo ama ciidamo ha ahaado ama qalabba ha ahaado in badanna lagu qabto qalabka maaragtay gaadiidkan magaalada wax lagu yeeleeyo runtii xaqiiqdii dee dawladdu iyadu wax badanna waa wax badanna way ka maarata way ka qabatay xagga amniga iyo xagga qalabka wax lagu baadho wax badanna waa u dhiman yahay laakiin waxaa xaqiiqo ah in maaragtay degboynti muhiim oo wax lagu baadho uu yahay siinka dheer barta kontarool ee labaad ee ugu weyn ee laga soo galo magaalada muqdisho waxay ku taallaa jidka caasimadda ku xidha magaalada balcad waxaana lagu magacaabaa maslax waxayna ka tirsan tahay degmada hurwaa cabdixakiin cumar cabdulle waa guddoomiyaha hurwaa waxaa jira control controllo badan aan ugu talagalnay ay degan yihiin ciidamada controolka maslax oo kale ka mid ah oo runtii baabuurta lagu baaro laguna hubiyo si aysan usoo gudbin iyadoo qaraxsida sidoo kale markay halkaas soo dhaaftaan waxaa jirta control kalo hadda la dhigay ex control balcad oo isagana lagu xaqiijiyo gawaarida xamuulka ee kuwa kale lamidka ah maadaama aysan jirin qalab casriga had hadda aan ugu talagalnay inaan ku ogaano wax walba laakiin dadaal ay sameeyeen ciidamada kala duwan ee qalabka sida ee fariisimaha kule degmada hiwaa waxaa noo suurta gasho inta badan in aan sugno amniga annagoo kaashanayno dadka shacabka ah wa garta marka qalab casriga ma haysataan ee culays wuxuu saaran yahay un ciidanka meesha jooga ee amniga qalabyada hadda aan haysano un kalley qalabyada africa un waxay isticmaasho qalabyo kamid aan isticmaalnaa adduumaadka kaleeto sida wadamadan aad joogtaan oo kaleeto maha laakiin annaga africa ahaan waxaan aaminsannahay inaan isku filannahay oo inta badan oo hadda degmadaas aan ku intii aan ugu talagalnay aan ku ogaa karno inaan kaga hortagno qaraxyada un wax noocaasa marka ma bir ay askartu qaadaan oy hoos geliyaanba mise waa checkpointy ama bar la dhisay oo baabuurkuu dhex marayo oo qalabkii uu wada sawirayo wuxuu baabuur ku jiro maya bir hadda qalab sawiraysa maan adag laakiin waxaa jira qalabyo gacanta ay ku wataan ciidamada iyo kuwa baabuurta lagu baaro wax noocaas baan isticmaalnaa inta badan iyo kuwo kaloo fara badan
haddaba maxay yihiin qalabkaani qalabka iyo agabka lagu ogaan karo qaraxyada waa kuwo ay dowladda soomaaliya soo iibsan kartay goor hore maadaama muhiimadda koowaad ee miisaaniyadda waddanka ay muddo dheer ahayd amniga kharashka ugu badan oo ku baxo dhinaca amniga waxaa kaloo dowladdu ay ka codsan kartay dowladaha taageera inay ugu deeqaan mana aha kuwo qaali ah oo u baahan dhaqaale aad u badan marka loo eego awoodda dowladeed ee xilligan qalabka loo adeegsado baadhista iyo sawirka waxyaabaha ku jira baabuurta waxay isugu jiri karaan kuwo saaran baabuur oo hadbageeya meeshii looga baahan yahay iyo kuwo lagu rakibo waddooyinka waxayna u baahan yihiin in midkiiba ay ka shaqeeyaan ilaa lix qof afar iyo labaatankii saac waxaana midkiiba uu ku kici karaa tobannaan kun oo dollar sida ay noo sheegeen khubaro dhinaca amniga waxaana lagu bixin kari lahaa kharashka lagu yaboohaa in la siiyo dadweynaha soo sheega baabuurta ay ku rakiban yihiin waxyaabaha qarxa khubrada derista al-shabaab waxay isku raacsan yihiin in ururku uu casriyeeyey uuna kordhiyey awoodda qaraxyada ay sameeyaan taasi oo laga arkay tadawurka awoodda qaraxyada al-shabaab sannadihii lasoo dhaafay si la mid ah haddaba kordhinta awoodda qaraxyada al-shabaab waxay sidoo kale marba marka ka dambaysa sii hagaajinayeen xeeladda ay ku qarin karaan qaraxa saaran baabuurta kuna gaadhsiin karaan bartilmaameedka isagoo aan qarxin xareed maxamed cumar waxa uu hore taliyo urur ugu soo ahaan jiray al-shabaab ka hor intii uusan ka soo goosan waxa uu ii sheegay inay muuqato in al-shabaab ay adeegsanayso xeelad u fududaysa inaan ciidamada amniga ee ku sugan baraha kontaroolada aysan ogaanin meesha qaraxu uga jira baabuurta sidee ayay haddaba taasi ugu suurto gashaa sagxaddii oo baabuurka sagxad kale ka korsamayna sagxaddaas iyo laba dhaxdood waxyaabaha qaxaantiy ka buuxiyaan markii iyo albaab yaroo faraam yara u samaynayaan baabuurka marka ama moos baa lagu soo rari ama waxaa lagu soo rara ari oo kale baabuurka marka waa sagxad caadi ah hoosna waxa qarxaa ka buuxa marka waa laba sagxadood sagxadta hoose waa jirtaa waa guri dabaqa camal oo kale wey ma garat labadaas sagxadood dhaxdooda marka waxyaabaha qarxay ka buuxinayaan marka qaraxu sagxadda hoose iyo dhinacyadaba muu ku jiraa haa kuwa haa saasay ku sameeyaan dhinacyada dhab way miinaynayaan waxba maaragtay wax ka dhiman maa gaarigiisa magaranaysa maaragtay waxyaabaha qarxoo dhan bay ku hagaajiyaan oo magaranaysa maaragtay saada maxmadahan artifiveka kuwa hoobiya waxaasoo dhan baa lagu waxeynaya waa garta oo dhib badan uu sii geysta oo dee xabadii markii qarxada oo mid kala sii qarxayso odaga carri ilahay dhan markii inay
laakiin farsamada al-shabaab kuma eka qarinta xamuulka qaraxa ah ee saaran baabuurta keliya balse waxay sidoo kale kor u qaadeen farsamada aaladda lagu gaarsiin lahaa qaraxyada goobta bartilmaameedka aaladdaasi oo ah baabuurta xubnaha hore uga tirsanaan jiray al-shabaab waxay ii sheegeen in in muddo ahba al-shabaab ay ku howlanaayeen inay baabuurta ka dhigaan mid u adkaysta ama iska moosa rasaasta ay ku soo ridaan askarta joogta baraha kontaroolada ama kuwa waardeeya dhismayaasha waxayna farsameeyeen baabuur lagu hakin karo dhagxaanta waaweyn ama qori baasuuka ah ama hub kale oo culus inta uusan gaadhin bartilmaameedka hase yeeshee dhagxaantaasi iyo qoryahaasi ma aha kuwo mar walba yaalla baraha kontaroolada ama afaafka dhismo kasta oo ay bartilmaameedsanayaan siday al-shabaab u farsameeyeen baabuurtan waxaa galka baarista uga warramay maxamed xasan aadan sandheere oo hore uga tirsanaa ururka al-shabaab una qaabilsanaa dhinaca baabuurta baabuurkan lagu soo rakibayo waxyaabahan qarxa birahan inay qarxaan ee dadka dilan loogu talagalay moogiye ma waxaa la geliyaa biro ka ilaaliya xabadda haddii lagu soo rido ha baabuurta maata sida hadda kuwa xabadda kuwa galaya oo kale xarooyinka waa ii sharax naqshadaas naqshada marka waxaa waaye baabuurka hadda hoomeyd oo kale koraasa dhextaala koraasa laga furfuraa sida baabuurka uu u samaysan yahay ayaa birahana loo jarjaraa qof mitirkiisa u haystaa moolooyinkiiyaa meesha yaalla motooraa la kicinaa mooladaadi marka bareeska doobi bareeska ka gashanaysaa moolada wax lagu jira waxbaad ku jarjaraysaa birta waa bir adag baabuurka marka hoomeyda sida ay u samaysan tahay ayaa biraha loogu dhedhejinaa kor ma aha marka waa gudaha waa garta meesha laga dhejinayo baabuurkii kor markaad ka aragto waa hoomey gudihiisa markaad gashana waa baabuur beeba ah beebaha xabadda aysan karin birta beeba ah maaragtay naqshadaas marka lasoo kobeenayo an lafteeda fikir ahaan dad baa keenay saraakiil ahaa laakiin dadka ugu horreeyey oo boroobeeyey oo birahaasi soo sameeyey oo maaragta qoryaha zuugaga hataa oo kala gaashaama oo qofka gaandheeriga hortiisa in loo sameeyo qoryaal aan usoo sameynay deriska ugu horreeyey naqshada dadka waxa ka bixinaayaan kamid ahay waa garta marka birahan waxaa loogu dheji birahan waxaa loogu dhejinayaa qofka inay ka celiyaan haddii xabad lagu soo rido soo ma ha qofka marka biraha waa loogu dhejinaaya qofka inuu isku kalsoonaado xabadaaka reekaanka hataa maaragta dhashiitaha inaysan inay soo buusto maahane annagaa ku baroobeynay caaka anig gacanteeda ugu baroobeeyey rekamka anaa ku baroobeeyey dhashiikaha laakiinse anin goobjoogna uma ahayn laakiin waxay ii sheegeen dhashiikaha anay kasoo dhexbaxday laakiinse dhinac kale aysan ula dhicino soo buustay afkiisa hore le saas u soo baxay marka markuu qarxo berihii loogu talagalay inay celiyaan rasaasta sow celin maayaan qaraxiina inuu baxo ga banaanka u baxo maysan celinayn qaraxa haaruun qaraxa waa mid walba inta looga talagalay kan hataa jidka la gelinayo waa ama muwaajaha ha ahdo jidka dhinaciisa hala dhigo ama dhulka hoostiisa hala dhige qosta qaraha hadba sidii loogu talagalo haddii la rabana gebigiisaba dhinac ayaa loo xoojin karaa marka gaarigan meesha soo galaya ma aha gaarigan markuu qarho dhinac kasta hataa inuu baxay boqolkiiba toddobaatan waxaa la hoojinaa meesha ninka uu ku wajahnaa oo xaradii xarada maadaama ninkan laga yaabo hataa in isagoo toban tallaab labaatan tallaab dhufeysidii soo jira bentaal lala helo si hadduu qarho qarahi saameyntiis ugu badan maarata hor uga baxdo boqolkii toddobaatan hor waaye shan iyo tobanna dhinacyada labaatan iyo shanna gadaala laga dhigaa horta wax la xukumayo waayo qaraxa oo dhinac loo jeedinayo waxa meesha la saarayana waa wax qiyaasan boqol kiilo konton kiilo soddon kiilo iyadoo hal jirgaan oo kale ah oo shan kiilo ama toddoba kiilo ah ayaa baabuurtuba waxaan xabadi karin haddii loo dhigo kala gooyo marka maba reebeyso oo wax loogu talagalay oo naqaskaas meesha ka baxaya sidii la rabay marka wax lasoo baroobeynaayo waayo waxaan ma ahana wax inta lasoo sameeyo laska keenayo maaha baroobadooda meesha ugu dambeysay oo hadafkii loo rabay baroobo kuma imaanayaan ayagoo baroobaysan oo tijaabaysan oo laisku hubo oo dhowr mar lasoo tijaabiyey ayay meesha ayay keenaan
laba jeeraba dhagaxa iyo baasuukuhu midkoodna ma baajinayo qaraxa balse waxaa laga yaabaa inuu baabuurka ku qarxo meel aan ahayn bartilmaameedkii taasi laftigeedu kama dhigna inay dadku ka badbaadayaan sababtoo ah baabuurkii ugu dhimashada badnaa oo ahaa kii ku qarxay zoobe waxaa la aaminsan yahay in bartilmaameedkiisa uusan ahayn goobta uu ku qarxay waana taasi sababta ay muhiimka u tahay in baabuurta lagu joojiyo marka horeba bannaanka magaalada laguna baadho tababarka iyo qalabka baadhista baabuurtu waa kuwo ay la socdaan madaxda amniga ee waddanka ee xilligan jooga agaasimihii hore ee hay-adda nabad sugidda cabdulaahi maxamed cali sambalorshe waxa uu leeyahay magaalada muqdisho waa ay fiday amnigeedana meel keliya lagama maamuli karo waxaa loo baahan yahay ayuu yidhi maalgashi dhinaca teknolojiyada ah iyo shaqaalaha oo la tababaro lana abaal mariyo meeshaan muqdisho horta dee ex control ama meesha la yidhaahdo isluubta lagama controli karo waxay tahay magaaladu markii dowladdii dhacday wixii ka dambeeyey si kheyro caadihay dhinacyo fara badan ay u qorortay waxaa la rabaa marka shabeellada hoose bish khaasatan afgooye iyo meesha la yidhaahdo lafoole iyo siinka dheer dhinacan jaziira horta waxaa la rabaa bar controlyo fara badan in la dhigo wax qalab sahlaya in baabuurta qaraxa wada identify garayn karta ama sheegi karana la la geeyo meeshaas oo adduunku aad arkaysa oo buundooyin aa lahoos maraa x-rays ah ama ama raaj raajooyin ah aa la hormaraa ama waxa eeyahan ii sheeg snif dox waxaa laleeyahay oo kale meelahaas la geeyo ama jeckpointyada la farabadiyo ama gaadiidka soo soo galaayo hab lagu controlo markay ay soo istaagaan afgooyo inta lasoo scoort gareeyo meesha kale tii tagaan la geenaayo ama yani baaritaan fara badan iyo qalab fara badan iyo waxay u baahan yihiin control fara badan marka waxaas la hagaajiyo infiltrationka ama dadka ciidamada shabaabka dhex galaayo laga sifeeyo habka wax loo fulinayo la hagaajiyo isla xisaabtan uu jiro dadkii wax qabta la abaal mariyo feejignaan ay jirto shabaabka dhexdiisa nafteedana lagu yeesho io sheega maxaan ku dhahaa dad xogta keenta yani waxyaaba fara badan u baahan tahay laakin de waxaasoo dhan asaas wax ka ah xis amni inuu jiro qorshe amni inuu jiro siyaasad amni oo dowladdan ay leedahay oo sustainable oo waari karan inuu jiro dowladda soomaaliya waxay dhowaan dhistay ciidan ay ugu tala gashay inay amniga sugaan hase yeeshee dhibkuma waxa uu ka taagan yahay ciidan la-aan mise waxaan jirin qalabkii casriga ahaa ee lagu joojin lahaa qaraxyada ama looga hortegi lahaa sida ogaaday barnaamijkan galka baarista waxaa kale oo jira qaladaad ay weli samaynayaan ciidamada amniga iyo madaxdooda waxaana ka mid ah in weli damiin ay ku sii daynayaan baabuurta qaarkood baabuurkii oktoobar afar iyo tobankeedii ku qarxay iskiiska zobe oo ay ku dhinteen shanta boqol iyo siddeetan iyo toddobada qof waxaa kontaroolka siinka dheer uu ku soo dhaafay damiin waxaana muuqata in dhaqanka iyo wejigarashadu ay weli ka muhiimsan yihiin waajibka sharci iyo gudashada mas-uuliyadda shaqada guddoomiyaha degmada kaxda maxamed ismaaciil cabdulaahi ayaan weydiiyey sababta ay weli u sii socoto in baabuurta lagu sii daayo damiin xaqiiqdii dabcan marba wixii la sameeyo wixii ama faa'iidaha ka yimaada ama khasaaraha ka yimaada haddana dawladdu yacanii muraajaca dambe iyo xisaabtan bay dib oga samaysaa marka waa laga gaadhay runtii oo haddii uu baabuurkaasi isqarxiyey dadkii dameenka ka ahaa iyo dadkii lahaa intaba dee dawladdu waa tii uunay gacanta ku dhigtay waana cashir baana laga baran karaa mar walba wixii lasoo mara cashir baa laga bartaa laakiin waxaa xaqiiqo ah in faa'iido badan laga gaadhay baabuurkan meesha uu ka yimid iyo damaanadiisa iyo meesha uu u socday iyo meesha uu ka yimid intaba waa guul weyn oo laga gaadhay baan odhan karnaa arrintaasi marka wax weyn bay usoo gedi ay usoo kordhisay shacabka soomaaliyeed iyo dawladdaba damaanadaa la sameeyey ee gaadiidka maaragtay loo sameeyey maxaa yeelay mar haddii meel walba oo shacabku ka adeeganaya uu dhex galay arri ay arrintani dhex gashay lagama maarmaan bay noqotay in adeegi bulshaduna uu socdo damaanad xoog badanna loo sameeyo marka mar walba damaanadu inay lagama maarmaan tahay bay dawladdu u aragtay wayna samaysay wax badan oo natiijaana waa laga gaadhay guddoomiye damaanadda marka laga daba tegayo waa mar uu baabuurku isqarxiyey waa mar dad rayida ay ku dhinteen waa mar dad ama hay-ado ama laamo amniya ay dhibaata ka soo gaadhay baabuurka marka ka dabateg ka horteg soo kama fiicna waa mahadsan tahay waa dabatag ka hortag baa ka fiican mar walba laakiin haddana adiga waktiguu wax dhacayo dee caalamqaymatiidoo ma ogid laakiin waktiguu wax dhaco inaan waktigi meeshii lagu odhan jiray wuu isqarxiyo lama yaqaano laakiin wuu isqarxiyo waa la yaqaanaayo meeshaasu ku raadlayo ninka noocaasiya noocaasa iskale ninka noocaasiya noocaasa damintay bay kasii wanaagsan tahay
bishii februaayo ee sanadkii aynu soo dhaafnay maalmo uun kadib markii xilka loo doortay madaxweynaha soomaaliya moxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu cisbitaalka madiine ku booqday qaar ka mida dadkii ku dhaawacmay qarax ka dhacay suuqa madiine oo ay ku dhinteen ku dhowaad afartan qof waxaana khudbaddii uu halkaasi ka jeediya ku jiray hadalladan qofka noo soo sheega informationka ama na soo wacyigeliya oo noo sheega meeshay wax ka jiraan iyo baabuurtaas waxaan u ballan qaadayaa haddaad maqlaysaan boqol kun oo doolar baabuurkii naloo sheego inuu wado qarax maxaa yeele waxaan rabnaa inaan badbaadino shacabkan soomaaliyeed oo dhibaataysan qof walba oo information noo keena oo noo keena baabuurtaas qarxayo qarxa wada intuusan qarxin waxaan ballan qaadayaa inaan siino abaalgud abaalgudkaasaan sheegay inaan siino ilaa haatan dowladda soomaaliya waxay sheegtay inay fashiilsay baabuur badan iyagoo ammaanay ciidamada amniga iyo shacabka laakiin ma jirto cid abaalmarinta uu sheegay madaxweynuhu lagu siiyey soo sheegista baabuurta qaraxyada haddii ay jirtana xogtaasi ma aha mid lala wadaagay warbaahinta iyo dadweynaha si loo dhiirigeliyo in dad kale tallaabadaasi ku daydaan haddii ay jirto oo ay dhabtahay inay dadweynuhu ay soo sheegeen baabuur sida qaraxyo ma dowladda ayaa ku guuldaraysatay inay oofiso ballanqaadkii la sameeyey mase lagu macnayn karaa in dowladdu aysan u arkin muhiim wadaagista xogtaasi ama in dadka la siiyo abaalmarinta waa haddiiba ay jirtee si aannu jawaabo ugu helo su'aalahan iyo tallaabooyinka ay dowladdu kaga hortegayso baabuurta sida qaraxyada waxaannu xiriir la samaynay wasiirka amniga iyo taliyaha booliiska ee gobolka banaadir oo labaduba diiday inay ka qayb galaan barnaamijkan waxaa kaloo aannu la xidhiirnay taliyaha booliiska soomaaliya iyo agaasimaha nabad sugidda oo ay noo suurtogeli weysay inaan ku helno khadka telefoonka